gobolka jubbada hoose oo leh taariikh aada u weyn oo soo jireen oo dhanka ciyaaraha ah islamarkaana magaalada kismaayo ay ku nool yihiin ciyaartooydii hore ee usoo ciyaaray xulka qaranka soomaaliya iyo xulka gobolka jubbada hoose ayaa waxaa markii ugu horreysay magaalada kismaayo laga furay xafiis qalabaysan oo ay ku kulmi doonaan ciyaartooydii hore ee xilligii barisamaadkii dheeli jiray kubadda cagta qaar ka mida waayeeladii hore ee kubadda cagta gobolka jubbada hoose oo furitaanka xafiiskan ku kulmay ayaa ka hadla waxayna u mahadceliyeen xiriirka kubadda cagta ee jubbaland iyo wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha oo hirgeliyay xafiiskan waxaana ay sheegeen inay tani qayb weyn ka qaadanayso is-araggooda iyaga oo sheegay inay u sahlanaan doonto markan gudbinta talooyinka dhanka horumarka ciyaaraha waxaan horta maanta aada iyo ugu faraxsanahay oo aada u malaynaysaa in mataqaana nolol cusub aan gelayo maadaama aan dadkii hore la joogo dadkan la ciyaaraya la joogo oo aan isdhahayo magaaladii kismaayoa joogtaa wl kismaayo ma joogin hadda laakiin kismaayoa joogtaa laamiyaa taagantaa weli waa nooshahay intay kuwaan joogaana caafimaadkan waa fiicnaana isboorti xaggiisana aad iyo aad baan ugu mahadsantiin maanta haddaan is aragno dad waa hore iskugu kaan dambeysay inkastoo maalin kasta waan is aragno laakiin maanta annaga waa xafiis leh wax badanaana soo maray annaga ayaa albaabka u furnay iyagana sidii sharafta badnayd ee ay nagu raaceen waxna uga faa'iidaysteen aada baan ugu faraxsanahay waxaana codsanayaa aan ka codsanayaa dhalinyarada meesha odayaasha meesha jooga in nin walba shaqadii loo igmaday shaqada aan isugu yeernay shaqada maarata laga loo baahan yahay meesha uu ka qaban karo nin walba uu ka qabto ugu dambeyntii waxaa goobtan ka hadlay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jubbaland ujeedka xafiiskan aan u furnayna waxa waaye oon raba inaan idin ogeysiiyo idinka iyo agaasimaha iyo xiriir kubadda cagta soomaaliyeedba waxaan rabnaa shaqada in aada qayb ku yeelataan waxaan rabnaa talada inaad wax ku yeelataan waxaan rabnaa hogaaminta inaad qaadataan waxaan rabnaa shaqo ayaa la idinka rabaa ninbaa wuxuu qaban karaa shaqada hadda loo baahan yahay ninbaa wuxuu qaban karaa talo talada laftigeedu waa shaqo waana muhim bahda ciyaaraha ee gobolka iyo degmada ayaa soo dhoweysay furitaanka xafiiskan oo taariikh weyn uu ka sameeyey xiriirka kubadda cagta ee jubbaland maadaama loo hirgeliyey haliyadii hore ee xulka gobolka jubbada hoose oo waaye qurux badan ku soo qaatay kubadda cagta